al-shabaab waaye waxay ka yimaadeen dhinaca muskaana xaggiisa ayay ka yimaadeen marka al-shabaabaa yeeshay baawar kale sibanay ku dhufteen markuu gadoomay intii kale oo dhaawac ahaa iyo wixii saarnaa halla ay dhaafeen mare waa dhammaystireen marka kolleybu hadda ciidamada ayaa u gurmaday kii dhaawac ahaa iyo kii baawarka ku kor dhacay iyo kii simankaas jiray intooda way dhammaystireen waana nimanka nabadiidka al-shabaab ayaa salkaas geystay waa ku fahmay marka waxaad ii sheegtaa dadka dhintay ee gaariga saarnaa rag iyo dumara isku jireen rag iyo dumara isku jireen hadda darawalka baadiyo iyo calabataata nin yihahdo labadaas oo magac lah dhimishooda xagaa wixii kalena waa soo doonaa laakiin intii baawarka saarneed waxay ahaayeen aniga marka rag iyo dumar intoodana waxay dhaafeen male waa laayeen dhanka kale guddoomiyaha magaalada marko maxamed cusmaan cali yariisow oo sii hadlayay hayaa waxa uu dowladda federaalk ee soomaaliya ugu baaqay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka kusoo laalaabtay gobolka shabeellaha hoose waxa uuna ku dhaliilay dowladda federaalka inay ka gaabiyeen wax ka qabashada xaalada hamni darro ee gobolka shabeellaha hoose shabeellada hoose ayaa maane hasuuq shacbaa ka socdo kolleyda dowladda ayaa ka seexatay aan dhihi karaa daraatay afgeedibil waxaa lagu dilay abi hore laba rag oo guryahooda jooga jaacadaha meesha jaradiidka waxaa lagu dilay saddex iyo hal odayoo dhaawac ah marka waxay weerareen alyaasir alyaasir weerarka ay kulli jawaab aksoo bixi doonaa laakiin ayaamahan dhibaatooyinka ay wadaan waa dhibaatooyin aad iyo aad iyo aad iyo aad u sarreysa marka kolleygu dawladda waxaan ku codsanaynaa inay shacabkan ay u dhaarteen madaxweyne farmaajiyo ra-iisul wasaare iyo xukuumaddaba dhibaatooyinka shabeellada hoose ayagaa ku ilaabsanaya qandaraas miyaa iyo si ay tahayba kolley waxaan leeyahay shacabkan adakaa u dhaarateen usoo gurmada